nabow maxay dalku uga bixi weyn taas ayaan soo qaadanaynaa su-aashaas ayaanu ku bilownay oo waxaan wax ka weydiiyey nabow inay horta nooga jawaabto sababtii ay dalku uga bixi weyneen intii dagaaladii sokeeye iyo burburkii dalka ka jiray waxayna ku jawaabtay sida tan nabow waatan aniga hadda hadda waxaan u bixi karay markii haddan horta mar horeba inaan baxaan rabay si qalad ah ayaa sida oo wax uun hadda waxaa jiray uun dagaal wax un baa jiray shacbiga sida loo bixinayo anigu wax ka kac oo dadkaa wax qabo un bay ahayd waxaan ku joogay wixii shacbiga waxaan la qabo waan ii qornayn wax i kaxeeya xageenu cararayo xageen aadaa miyaan lahaa dad gooni ah iyo dayurado i wada iyo meelaan aado miyaan miyaan ujeeday shacbigana sida ummadii loo laynayo loo ba-ayana waa ujeedi maxaa waxay noqdaan inaan aniguma ahaado unbaan anigu aan aan isaga joogtay
aan qofna xantiina mooga ma og tahay nabolay in lagugu xanto in aad inay dadku yidhaahdaan inaadan dhexdhexaad ka ahayn dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay maxaad arrintaa ka oranaysaa aniga dagaaladii waxaan u socday waxay ahayd shacbiga meesha ummaddu waxay laynayo in aan saan u dejiyo ayagana oo shacbigaygii inaan la dhinac socdo mooye e waxaan oo gooni ah oo ahayd qabyaalad ku ahayd ama dhin ahaan ahayd ma ahayna waxay ahayd shacbiga ummadda sida loo laynayo in aan heegankooda ahaado aan ahaa anigu shacbigaasaan la socday aan ahaa anigu shacbigaasaan la socday wax gooniy oo kalena ma jiraan xitaa wax kaloo gooni ah oo qolada ayagu waa soo dagaalamaya wixii soo dagaalamayana waa soo dagaalamayeen halkaana dagaal baa ka socday marka meesha wax lagu dilayana waxa waaye halkan baa ummaddu shacbi oo dhami ummadi halkaanay dhinacaanay jirtay marka meeshii laga difaacayo waa difaaca waa inaan ku jiraa waa waa anigu saasaan ku jiraa saasaan ku jiraa dhankaasaan ah ila aad isoo xusuustaan aad baan ugu faraxsanayaa aad iyo aad aan u farxayaa waxaan waxaan jecelahay ilaahay idankina aniga oo hadda xoogaa yar waan xanuunsanaya intaa wallaahi qur-aan iyo diin baan hadda isu wataa qur-aan baan wataa ilaahay idankii waxaan aan aan idin idin dhegaysanaysaan ama aan is arkaynaa insha allah heeso iyo fanka sidaan haddana aan isu waraysana bal si oo fiican sida fiican wixii oo u haysta laakiin waxaa jiraan daad u haysta fanaaniin israaxnimo qaliif waxay noqotay qabiil oo goonibay u hadashay oo waxay ka soo hor jeestay qabiilkaasay sidaas seedayoo sidan bay adugu qabiil ma kala jeceli waxaan hayay qabiil aan joogin qabiil kasta hawiye iyo daarood iyo dir iyo isaaq iyo cid aanan hayn oon meeshaas aanaan wada joogin oonan isku mid ahayn oo isku mid aanan u wada heesin maanaan lahayn oo alla ogyahay aniga qabiil gooni ah ma lahayn shacbiga laakiin sida loo laynaya aan diidayay saasaan uga soo horjeeday wixii ka hor yimaada inta xaggaa joogeenna halkaana waa joogeen waa la socday labada dhinacba labada dhinacba inay isugu kay mid yihiin baa ilaahay ogyahay anigu qabiil gooniyana ma wadan waxaan ahay xaliimo khaliif baan ka ahay mar walbana waa ahay intaan hayana qabiil walbaan hayaa ilaa hadda aan hayaa kow maalintii la bilaabay dagaal ilaa maalinkaan maanta ay isu mid yihiin oon hayaa oo qabiil walba oo ilaahay ogyahay duma way og tahay wixii xamar joogaana way ogyihiin inaan hayo ayaga ay wada joogaan qabiil welibana waa ogyahay sidaan usoo dhaweeye dagaalka ayagoo jida markay dagaal dhaco wixii oo la qabto iyo wixii xanuunsada inaan soo qabi jiray oo soo qaadi jiray oo wax walba siin jiray oon dawayn jiray oo ku bixi jireen haddana oo dalkooda meesha ay rabaan magaalada ay rabaan aan geyn jirnay waa og tahay ilaaha boqorka ahaa makhaati ah oo jooga ilaahay ummaddu way og tahay waxaan u maray aanu sameynay inaana qabiil gooni ah aanan lahayn aniga aad ayaa ku mahadsan gabagabaynaya u s ma gabagabaynaysaa haraaga haraaga bakase maxamed siyaad bakay insha allah biidnillahi kariim maalinta waa ugu dambaysaa gabagabadoodi waaye maalinta ugu dambaysay waaye laakiin maayo isaqadayna haddii ilaahay idmo ama xasan qalno aan rajaynayno ilaahay wax qaybeynam ku samayseen xaaladda dagaalka hadda
wallaahi waa isku aqaynashayahay dagaalku hadba waa mid yaa gacan sarreeya kula tahay annaga boqolkiiba boqol waa ujeedaa wax kama hadin waa in yar oo